adeegyada qaranka ay dowladdu bixiso markii ugu horreysay laga daafuray xeryaha qaxootiga dhadhaab bishiina hal maalin laga bixin doono saddexda xere qaxooti ee kalaa-ifo dhagaxley iyo xagardheer oo dhowaan daahan laga furay islamarkaana iska kaashanayaan dowladda dhexe midda ismaamulka gaarisa ee hay-adaha soonfalka ayaa waxaa soo dhoweeyey dadka qaxootiga mahdi diiriye maxamuud oo matalaya guddoomiyaha xerada qaxootiga xagardheer ayaa ka mid ah dadkii arrinkan soo dhoweeyey haddii ay dhallinyaradii iyo qaxootigii iyo maaragtay dadkii aynu nahay waan soo dhaweynaynaa programkan insha allahu waan arki doonaa miri dhalkiisa dukuminta rabti waa shay adag haddii lagu yidhaha waxaan o dhan waa sharci bay ku beesgaraysan yihiin sharcigana sidiisaba haddii ay caafimaad tahay sharci baa loo sida hadda public health noo sheegay haddii ay tahay canshuurtii wax walba oo farta loo qaadayo waxay u baahan yihiin nidaam sharci ah ku beesgaraysan sharciga wuxuu yahay haddii markaa la baas maro sharciga waa dhibaato iyo caqabada dadkana waxaa waaye sidaa uma sii faansana mar haddii la yidhahda annaga haddii aan soomaali nahay waan iska ganacsanaa ganacsiga annagana dhabti markaan ka hadalna uma raadina wax sharci ah sababtoo ah dadka waxaad arkaysaa nin miis meelha ku furanaya ganacsigiisibaa kobcaya ganacsigiisi mar hadduu kobcayana uma fiirinayna totaliba maxaa nagu xun mataqaanaa iyo maxaa nagu san waan iska ganacsanayna waxaanaga baan hanaa dhanka dowladda markii loo eegana waxyaabo badan baan maanta lasoo koobi ku beesgaraysan qaybta sharciga ee aada muhiim u ah dadka inay fahmaan loo baahan yahay dhanka kale madaxa caafimaadka dadweynaha deegaanka dhadhaab doctor cabdiraxmaan bashiir aamin ayaa dadka ugu baaqay inay qaataan tallaalka caabuqa covid naynteenaysano ka hortaga cudurka koronaga horaan maxaad ogeedeen marada sankiyo afka gacmo dhaqa iyo kala fogaasho soo ma aheen mar horaan xoog intaasaan saarayna soo maaha marka waxaa la ogaaday inay intaas ku filneen marka waxaa la keenay talaal oo corona ayaa la keenay talaalka waa muhiim laba nooc oo hadda talaal baan haynaa nooca koowaad waxaa la dhahaa astrazeneca astrazeneca waa laba cirbadood hadda cirbad baa qaadanaysaa cirbada kalena waxaa qaadanaysaa after six to eight weeks talaalka labaad waxaa la dhahaa johnson and johnson johnson and johnson waa hal cirbad bes marka talaalkan waxaa waaye faa-iido badan ayuu leeyahay faa-iidaduu leeyahay waxaa waaye dadkii ma aragtay coronaga uu aada u sahmeeyo oo i c u uu seexiyey oo oxygen lagu xiray waxaa la ogaaalka waa bilaash haddaan hadda talaalka waa bilaash i r c waa lagu bixiyaa dhadhaab baa lagu bixiyaa kenya red cross ifo waa lagu bixiyaa xagadheera m s f aa lagu bixiyaa iyo hosbitaal walba oo dhadhaab subcounty uu ku yaalo oo dowladda kenya ilada waa lagu bixiyaa talaalka markaa talaalkan ka faa'iidaysada maanta waa bilaash waa la isku baryayaa bari in la waayaa laga yaaba maslacag uu tagaba markaa ka faa'iidaysta talaalkan waxaa waaye waa faa'iido adinka maaragtay iisoo kordhayso geeska kale qaar ka mid ah hay-adaha samafalka sida n r c iyo d r c ayaa maalgelin iyo shaqo abuur u sameynaya qaar ka mid a ganacsatada yaryarka ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaan ka shaqaynaa ganacsiga iyo kobcinta ururada iyo gurubyada iyo dadka tabarta yar waxaan isla shaqaynaa hay-adaha sida n r c iyo d r c haddaba gurubyaan guddigan ku jiray aniga koon fariisanay koomitiyadan ku jiray gurubyahan lacag siinaa wixii soo aflagareen waa la shootlisgarayaa aad baan u caawinaa wixii gurub eh haddana waxaan fahmayaa meeshan inay soo galeen laamo kaleo ka socdaan sida national government aqoomtiyaalka la shaqeeyaan ayagana waan la shaqeyn doonaa sida ugu muhiimsan si kastaba ha haatee adeegyadan oo bilaaban doona bisha labiyo tobnaad ee sanadkan ayaa waxaa ka mid ah aqoonsiga wadida gaadiidka ee loo yaqaana leysinka waraaqaha caafimaadka shaqada kuwa ganacsiga iyo shahaadooyinka dhalashada kuwaasoo horaan loo doonan jiray meel ka baxsan xeryaha sida magaalada gaarisa maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista indhadhaab